alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin darsigii sideedaada ka mid ahaa duruusta alwaraqaat fi usuuli lfiqh wuxuu ka bilaabmayaa alamru maadaakani baabu lamri aw faslu lmr alamru wannahyu waa min ahami mabaaxidi cilmi usuuli lfiqh camarkii nahyigu waxay ka mid yihiin mabaaxifta usuuli fiqiga kuwooda ugu muhiimsan waayo takliifku labadaasuu ku wareegayaa alaxkaamu takliifiya afar baa amarka iyo nahyiga soo gelaya waa alwujuub walistixbaab altaxriim walkaraaha laba amarkay gelayaan labana nahyigay gelayaan waxay markaa ka mid yihiin dilaalaat lalfaad ereyadu macaanida iyo axkaamta ay tusiyaan lihaada bay culimada qaarkood ay ku bilaabaanba kutubta usuul fiqiga alamru fi luqati alcarab waa shan weyi waa arinka wa minhu qowl llahi tacaala wamaa amru fircawna birashiid ay shanu fircawn fircoon arrinkiisu ma toosna weyi wa yuطlaqu cala alficl ficilka laftiisana amar waa la idhaha fi luqati alcarab wa minhu qowluhu tacaala washaawirum fi lmri waxaad samaynayso qowl iyo ficilku doonayaba ha noqdee kala tasho weyaan macnuhu istilaaxana musanifka ayaa qeexay wuxuu uhi walamru amarku istidcaaw lficili ay alabu lficili shay jirsiintii waa in la dalbo waxaa la jirsiinayaa ficil ha noqdo ama qowl ha noqdo ereygan ficil wuxuu uga jeedaa iijaad waa alab liijaad in waxaan hore u jirin la jirsiiyo ficil aan hore loo samayn la sameeyo ama qowl aan hore loo odrhan in la idhaahdo oo mid la yidhi laga dhigo waaatu zakaata wa amru bificlin wadkuru llaha kaiiran wa amru biqowlin marka labadubase waa iijaad marka amarku waa alabu iijaadi ficli aw qowlin waa qowl ama ficil jirsiintii iyo ahaynsiintii in la dalbo marka halkaa waxaa ku baxay nahyigii ile nahyigu waa alabu tarki qowlin aw ficlin waa qowl ama ficil in laga tago oo aan la jirsiin bilqowli lagu dalbo istidcaagay ku tacalluqsantah qowl lagu dalbo qowlka waxaa looga jeedaa ay bilafdi addaalli calayh lafdigii iyo ereygii amarka tusinayay ayaa looga jeedaa oo haddee siiqat lamri aynu arki doonno iyadoo siiqatulamri la isticmaalayo in la dalbo qowl ama ficil jirsiintii miman mid laga dalbo huwa isagu duunahu ay duuna aalibi ka dalbaya ka hooseeya rutbatan darajo ahaan uga hooseeya marka halkaana wuxuu tilmaamay in loo shardiyo waxaa loo yaqaanaa amarka culuw laamir aw kown laamir aclaa min almaamuur ka wax amrayaa inuu yahay mid darajo ahaan ka sareeya ka wax la amrayo marka culuwi baa loo shardiyaa buuri marka waxaa ka baxaya marka dha culuwi baa loo shardiyaa talabu اlficli min almusaawi aw min min alaclى ficilka jirsiintiisii haddii laga dalbo kan dalbaya mid la siman amar ma noqonaysa weeye macno marka sidanuu musanifku u dhigay loo raaco oo maxaa la odhanayaa iltimaas baa la odhanaya saaxiibkaabaad ku tidhi acطinii qalaman siiqadu waa siiqadii amarka waa ficil amar laakiin shardigii uu amar ku noqon lahaa oo ah ka wax dalbaya inuu ka sareeyo ka wax laga dalbayo ayaa maqan marka amar noqon maayo iltimaas buu noqonaya waxaa la mida alab اlficli miman huwa fowqahu ficilkii buu ka dalbay mid ka sareeya isaga mihaalu dalika adducaa rabbanaa aatina aatina wasiiqatu amr rabbanaa hab lana min azwaajina waduriyaatina qurata acyun siiqadu waa siiqatu amr wey laakiin amar maaha oo ilaahay baan amray ma odhanaysa waayo dee ilaahay subxaana wa tacaala waa kaa sareeya ee waxaad odhanaysaa ilaahay baan baryey طلب الفعل ممن هو فوقه ودعاء من المساوiنa waa التiماس marka halkan maسلada ku jirta waxa weeye هل يشhتaرط في الأمر العلو فقط أم الاستعلاء فقط أم يشhتaرط فيه العلو والاستعلاء معا أm laa yushtarط fiihi alculuw wala اlisticlaa masaladaasaa meesha ka soo baxaysa amarka ma waxaa loo shardiyaa aamirku inuu ka sareeyo maamuurka marka ma culuwi baa loo shardiyaa mise amarka waxaa loo shardiyaa isticlaa isa saraysiin ay an yaطluba minhu اlficl mustacliya calayh ficilka maruu ka dalbayo inay hadalkiisa ka muuqato inuu iska saraysiinayo oo calaa wajhi alqahri walghilda si adeyg iyo muquunin ay ku jirto inuu uga dalbo oo alculuwu waa yarjic ila alaamir waxaa amrayaa waa inuu xaqiiqatan ka la amrayo uu ka sareeyo isticlaaguna waa hay-atun fi siiqa siiqatulamriga hay-a ay leedahay wey o dee in isa saraysiin ay ka dhex muuqato marka ma culuwi baa la shardiyaa oo inuu aamirku ka sareeyo maamuurka xaqiiqatan mise isticlaa baa la shardiyaayo ka wax amraya inuu u hadlo si ay ka muuqato kanuu amrayo inuu iska saraysiinayo mise labadoodaba waa la shardiyaa oo inuu ka sareeyo xaqiiqatan siduu ula hadlayaana ay tahay si isa saraysiin ay ku jirto mise labadooda midnaba looma shardiyo siiqadun baa la eegayaayoo kay ka soo fushay kuu doonayaba ha noqdee mar haddii siiqadii la helo waa amar baa la odhanaya masaladaasi waa mas'ala khilaafiya bayna alusuuliyiin madhab lqudamaa waa ishtiraat alculuwi faqat madhab lqudamaa min alusuuliyiin waa ishtiraat alculuwi faqat usuuliyiintii hore culuwun bay shardiyi jireen waana ta uu ku socday dee musanifkeenu muxuu uhi walamru istidcaau lficli bilqowli miman huwa duunahu inuu aamirku sareeyo maamuurkuna uu hooseeyo waa culuwi un baa la shardiya alqowl athani waana qowlu طaa'ifa min mutaahiriin waa ishtiraatu alsticlaa fi siiqati faqat ishtiraatu listiclaa fi siiqati faqat siiqadan amarka uu isticmaalayo isa saraysiin kan uu amrayo uu iska saraysiinaya inay ka dhex muuqato qaabku u hadlayo isticlaa un baa la shardiyaa bay yidhahdeen oo haddii addoonkii uu sayidkiisa siiqatu amr kula khitaabo isla markaana dee ay ka dhex muuqato qaabku u hadlayo inuu iska saraysiinayo sayidka oo amar baa la odhanaya lakiin waa waa cabdun oo axmaqu baa la odhanaya oo addoon axmaqa oo sayidkiisiibuu ula hadlay siduu isagu sayid u yahay oo kale waadix maa almadhab athalith waxa weeye ishtiraaط alculuw walisticlaa labadaba waa la shardiyaa inuu xaqiiqatan aamirku u sareeyo iyo hadalkiisa inuu iska saraysiinayaa inay ka muuqato a ayib dee qowl afraad baa jira hadalka waxaan kasoo naqliyay ibnufirkaax sharaxa waraqaadka saa ku yihi isagu saddexa madhab buu sheegay wakhtaara listiclaa ishtiraa listiclaa faqa inuu kasa inuu ka sareeyo lama shardiye in hadalkiisa isa saraysiini ka muuqatun baa la shardiya walihada wuxuu leeyahay hadduu addoonku sayidkiisa wax ka dalbo wax samayntii ayuu ka dalbay in wax sameeyo si isa sarraysiini ka muuqatana wuu uga dalbay wa amar baa la odhanayaa oo in amar la odhanayana waxaa tusinaya te yacuduhu naasu axmaqa mid bilaa caqliga bay ku tirinayaan dadku ruux aleegas isagoo addoonu sayidkiisaa ula hadlayaa bay odhanayaan haddaanay amar ahaynna dee saa ma yidhaahdeen saasay leeyihin wakadalika qofkii hoose jundiyun ayaa yatlubu min qaa'idihi qawla aw ficla iijaada qawlin aw ficlin cala sabiil اlisticlaa anigoo hadalka badan naga daayo oradoo raashin noo keen buuri ama sidaanaad hadalka u leedahay waa khalade hadalka sidaa u dhab u kuuri ibnu firkan wuxuu leeyahay dee isticlaag waa xaasil oo rutbatan wuu ka hooseeyaa lakin sidaan uula hadlayo isa sarraysiin baa ka muuqata marka waa amar inay amarteen waxaa u daliila yacuduhu naasu axmaqa adoo askari dablaabaad qaa'idkaagiisaa ula hadlaysaa baa la odhanaya dhishbiliinkaa kaa xun marka waa la ciqaaba waa la figeynaya markaa la figeeyana dadku odhan maayaan waa la dulmiyey waxay leeyihin abaalkiisaa la mariyey saasay odhanayaan oo lama haddii aanay amar ahayn siiqada noocaasee addoomi kasoo fushay ama askariga kasoo fushay ama axadu raciya kasoo fushay uu kula hadlayo ra-iiskii ama almelik haddaanay amar ahayn lam yusta lam yustaqbax dalika minhu arrinkaa foolxumo iyo khalad uu galay laguma tiriyeen oo looma arkeen waay almuhim khilaafkani waa fi alawaamir alati tajri bayna almukalafiin waa awaamirta mukalafiinta dhexdooda socoto wey ama awaamir اllahi wa awaamiru rasuulihi sala اllah alay wasalam fakhaarijat can hada alkhilaaf amarada ilaahay iyo amarada rasuulku khilaafkan iyagu kuma jiraan oo lama odhanayo ilaahay qaab isticlaa ku jiro addoomaa ulamuu hadaloo amar maaha dalabkaasi amar maaha dalabulficligaasi amar maaha kadalika rasuulka la odhan maayo ilaahay dee waaba khaaliqii oo addoomaha xaqiiqatan buu uga sarreeyaa wahuwa alqaayiru fowqa cibaadi isticlaaguna awaamirtiisa waa ku jiraa dee waa waa khaaliq dee makhluuqiisii wax faraya waa ilaah caabidkiisii wax faray wey kadalika nabiga caleyh isalaatu wasalaam laakiin awaamirtan dadka dhexdooda socota mukalafiintaha ayuu khilaafkani ku jiraa amaradiisu waa maxay in la idhaahdo amarkama waxaa loo shardiyaa culuw mise isticlaa mise labadaba mise labada midna looma shardiyo amaradu waxay ku imanaysaa waxaa loo yaqaano amaradiisa waxaa la dareemaya marka la joogo baab laymaan wاnuduur wa kitaab alaaq marka la joogo ayay amaradiisu imanaysaa nin baa gabadhiisii ku yidhi in amartu axada amran fa anti aaliq haddaan qof wax amro aaliq baa tahy de markaasaa laysku khilaafayaa ma mujarad siiqatulamri inay kasoo fisho ayaa amar noqonaysao gabadhii way ka furmaysaa wixii alaaqa lagu calliqay u xaasilay mise mid ka hooseeya markuu amray amar noqonaysaa gabadhi ay furmaysaa mise markuu qaabisa sarraysiina mid ula hadlo ha kaba sarreeyabe mise labadaba marka la wada helo wakadalika qof baa ayaa ayaa dhaartay markaa ama wuu nadray haddaan maalin dambe ku amro falilaahi calaya kadaa buuri oo nadarkiisii uu ka dhigay mucallaq bilamr ama waxa weeyaan dhaartii buu ku calliqay amar halkaasuu khilaaf imanaya goormuu noqonaya qofkaasi qof nadarkii jebiyey ama dhaartii jebiyey oo marka siiqatulamri ay kasoo fusho mise markuu culuwi jire mid ka hooseeya u faro mise markuu isticlaa jire qaab isa sarraysiina u faro mise wahaakada marka labaduba ay wada jiraan marka khilaafku meelahaasuu imanaya waay ala sabiili lwujuub si waajibini ay ku jirto loo dalbo istidcaaga ku tacalluji walamru waa istidcaau lficli alabu lficli cala sabiili lwujuub si waajibini ay ku jirto iyo laasimsiini loo dalbo marka hadalka cala sabiil lwujuub waa yaro mushkil oo macaanii dee kala duwan buu ixtimaalaa waxay noqon kartaa in la idhaahdo wuxuu u jeedaa qofkan wax amrayaa siiqada waajibin inuu uga jeedaa shardi ah oo haddii siiqadii oo culuwigii ku jiro la socdo baan u jeedaa oo ay ka soo baxdo laakiin aanu waajibin uga jeedin oo iraadatul-iijaab aanay la socon amar maaha laakiin macnaha laguma xambaari karo hadalka imaam alxarameyn waxaana loogu xambaari karin imaam alxarameyn iyo usuuliyiinta kale ashcariyada iyo qolooyinkaasi masaaisha muctasilada ku radiyaan bay kamid tahay oo muctasiladaa amarka u shardiya iraadat liijaab inuu aamirku amarkiisana ula jeedo wax waajibin waxay leeyiin haddii siiqadii oo shuruuddii dhamaystiratay qofka laga helo ay ka soo baxdo laakiin lam yurid biha aliijaab waajibin aanu uga jeedin amar maaha bay dhahaan muctasiladu taana dib way ku radiyaan sheekhuna uu sheegay in siiqat lmri almujarada inay iijaab faa'iideyso kitaabkaa ku shega cinda tajarudi yufiidu lmru lwujuub saasuu yihi marka iraado umu shardiin inuu wujuub faa'iideeyo iraado umu shardiin marka calaa sabiil wujuub taa kuma fasiri karno calaa sabiili wujuub iyadoo kan wax amraya waajib inuu u jeedo saa kuma fasiri karno taa meel nagaga tiiri maxaynu ku fasirnaa waxaynu odhanaynaa waa calaa sabiili lwujuubta wuxuu uga jeedaa isa sarraysiini si ay ku jirto in loo dalbo marka maxay noqonaysaa halka hore wuxuu inoo tilmaamay in la shardiyo culuwi miman wa duunahu siiqatulamriga culuwi loo shardiyo ah aamirku maamuurka inuu ka sarreeyo calaa sabiili lwujuubna wuxuu ku ishaaray in isticlaa la shardiyo oo qaab markaa isa sarraysiin ay ku jirto inuu wuxu amro marka halkaa waxaa ka soo baxay suuri ibn firkaax ana almusanifa raximah llahu tacaala yashtaritu fi lmri alculuwa oo ah kownu laamiri aclaa rutbata min almaamuur iyo alisticlaa oo ah kownu alaamiri mustacliyan fi siiqatihi cala almaamuur waa amraya inuu yahay marka la siduu u hadlaya la eego mid iska sarraysinaya ka wuxuu amraya waayo wasiiqatu buu uhi siiqada addaalatu ee tusinaysaa calayhi amarka tusinaysaa ifcal weyi wasiiqada ifcal siiqada waxaa looga jeeda macnaa alalfaad addaalatu calaa almr ereyada marka la isticmaalo in iijaad lficil la dalbay ku tusinaysaa waa ifcal sida aqimi salaa liduluuki shams marka ifcalsha wuxuu uga jeedaa kulu maa yadulu calaa alab alficil waa kelmad kasta oo ficil in la dalbay ku tusisa oo ifcal ifcali ifcalu ifcala waxaaso dham way soo gelayaan oo ifcalsha oo ah waxa weeyaan ficilka amar ee lagula khitaabayo mudakarka waaxidka oo qura uma jeedo wuxuu ujeedaa ifcasha wuxuu uga jeedaa kulu siiqa tadulu calaa alab alficil marka kitaabka hore aynu kusoo aragnay siyaq lamri inay yihiin afar afartii mid kamid oo halkan inoogu sheegay wasiiqat lamr wasiiqada amarka ama waxa weeyaan ifcal ficilka amar ayaa siiqada koobaad ay ahayd siiqada labaad aye alficlu lmudaaricu almaqruunu bilaami lamr ficilka mudaaric ee laamulamri ay la xidhiidhsanto la xidhiidhsantay sida liyunfiq duu sacati min sacatihi ayib athalith smu ficli lmr ayib sax wey ism ficil amr waa maxay haye waxaa kutusinaya alab lficil laakiin laysa fiihi calaamaatu ficl اlamr mithaal tusaale qur-aanka ken haye xaye cala الsalaa aadaankii haye alaykum anfusakum صح الرابع صيغة أفراد أيه المصدر النائب عن فعل الأمر مثال تصاليه وكينية أيه فضرب الرقاب فتحرير رقبة يتصاليه شاء الله متكار مركز صيغة محل هذا بايون الكتاب كورمن كتير الصيغ الصريحة وي الصيغة ficilkii la dalbay ku cad lakiin siga hayru sariixa baa jira in la yani kulu siga oo tadulu calى طalb اlficl طalba laazima aw طalba غayra laazim wa waa siqaة amri weyi wain lam takun sariixa yani kuba caddaan ficilkaa dalabkiisa sida lafdu farada oo jamiicu siiq اliijaab wa siiqatu amr hayru sariixa siiq liijaabkii kale oo dhan ee afarta aynu sheegnaan ahayn waa siiqatu amr aan sariix ahayn kutiba calaykum siyaam farada rasuul lahi zakaat alfitr in ficilkii la amaano ama faacilkii ama tarkigii lagu dhaleeceeyo hawaab laga ratibo wahaakada waay wa hiya buu uhi siiqatulamarku cinda aliطlaaq marka la sii daayee qariino laga sii daayo iyo watajarudi wa cinda tajarudi iyo marka ay ka maran tahay can ilqariinati qariino tusinaysa in wax kale loola jeedo tuxmalu waa la fasiri calayhi ay al wujuub halkan wuxuu kaga hadlayaa siiqatulamr maxay faa'iideysaa calaamada tadul ma ibaaxay faa'iideysaa ma istixbaab bay faa'iideysaa ma taxriim ma karaaho ma iijaab bay faa'iideysaa wuxuu leeyahy siiqatulamrigu mar waxay noqotaa mutlaqa mujarada can ilqaraa'ib wa amar waxa loola jeedo aan la raacin qum un baa lagu uri qumtaa ma in wax lagu qiyaamka lagu waajibiya looga jeeda ama istixbaab ma in lagu fasaxo qariino tusinaysaa lama socoto wa amrun alamru lmujarad baa la dhaha ama alamru lmutlaq marna waa muqayad oo waxaa la raaciyey maa yadullu cala almuraadi bihi wax tusinaya waxa looga jeedo qariino tusinaysa in ibaaxa looga jeeda la raaciyey ama qariino tusinaysa in looga jeedo tusaale ahaan istixbaab marka amarka haddii la raaciyo qariino tusinaysa waxa looga jeedo dee waxaasaa lagu fasiri doonaa oo lagu xambaari doonaa oo yuxmal calaa maa dalat caleyhi alqariina alamru in kanat macahu qariina yuxmal calaa maa dalat caleyhi alqariina waxay qariinadaasi tusay baa lagu xambaari doonaa ama lagu fasiri doonaa وإن كان الأمر مجردا فيحمل على الإيجاب عند الجمهور وأتشبين بو تصيا جمهور تا أكتود أمركم الدلالة لدى كتاب كورون صارق الأمر المجرد وتصيا واجبين وتصيا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا سوى أمر دي مجرد وحكو جرا قرينا وحكرين لوقت شيء تصير سارة الله مسعوده adilada waxaa ka mid ah qowl lahi tacala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim mukhaalafat mujarad mukhaalafat alamri buu ilaahay ka ratibay fitna inay qofka ku habsato iyo cadaab uu xanuujiya inuu ku habsato qaala alqurطubiyu bihadihi alaaya istadala alfuqaha cala ana alamra lilwujuub waayo dee cadaab baa laga ratibay iyo ciqaab khilaafitaankii amarka haddaan waajibin tusinahaynna taa lagama ratibin كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة cadayga amarka la is amraa haddii aan waajibin tusinayn dee mashaqo muu keeneen ila mar haddii khiyaar uu jiro mashaqa ma jirayse ee haddii nebigu uu amri lahaa inuu waajibin keensan lahaa amarkaas ayuu xadiidku tilmaamaya wakadalika luqada carbeedna waa u daliil oo ahluliqa waxay isku waafaqsan yihiin haddii uu siiqatu amr kula khitaabo sayidku addoonkiisa oo uu khilaafo inuu addoonkaasi yahay mid khaldamay istaxaqa alciqaab wallowm in la canaanto la ciqaabo u taystay haddii aanu markaa amarku dee waa tusinahayn waxaa la is amray inuu yahay samayntiisu laasim sidaa arrintuumay dhacdeen waay haddii qariin ay la socotaan haddee waxaynu nidhi sidaa qariinadu ay tusisay baa lagu fasiraya oo amarada ay qariinadu la socoto waxaa ka mid a salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib qaala fi thaalitha limashaa limashaadaas waa qariino tusinaysa amarka inaan waajibin looga jeedin ila qofkii ikhtiyaar baa la siiyey wakadalika ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumca fasxuu ila dikr اllahi wadaru lbeyc xagga dambe maxaa la yihi faida qudiyat salaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadl illah fantashiruu waa amar wabtaquuna waa amar waajibin ma tusinayaan qariinaana la socota qariinadaas oo ah in arrimahan marka hore laysu diiday alamru bacda alxadrina waa laysku khilaafay amarka diidma dabadeed yimaada jumhuurtu waxay leeyihin wuxuu faa'iideynayaa ibaaxo ahlucilmiga qaarkoodna waxa dhahan arrinta wuxuu ku celinayaa si marka hore ay ahayd xukunkeedu siduu ahaa qabla alxadr qabla annahy labada tii aynu idhaahnabana tusaalahan ibaaxun buu faa'iideynaya amarkaasi wakadalika fakatibuu min calimtum fihim khayra qariina kitaabatu asayid licabdihi waajib kuma ah oo amarkani muxuu iijaab u faa'iideyn waayey dee qariina la socoto qariinadaasoo ah qofkan ciddan uu la mucaamaloonaya inuu yahay maalkiisii oo waxa weeyaan addoonkiisii waashhiduu idaa tabaayactum nabigaaba calayh isalatu salaam beyc bilaa ishaada sameeyey iyo kuluu min aayibaat iyo kuwa lamidkaa waay wuxuu yihi wahiya qariinatu wahiya siiqatu amarku cinda aliطlaaqi ilaaq agti iyo watajarudi madhnaansho can ilqariinati ay ka madhantahy tuxmalu waa la fasiri calayhi ee cala liijaabi waajibin baa lagu fasiri lagu xambaari ilaa maa dalla wuxuu tusiye mooyaane addaliilu daliilki calaa ana almuraada mini minhu waxaa looga golleeyaa annadbu sunnayn inuu yahay aw ilibaaxatu inuu yahay fa yuxmalu calayhi kaa markaa ay qariinadu tusay baa lagu xambaari doonaa qaala walamru amarku istidcaau lficli ay alabu lficli shay jirsiintii waa in la dalbo bilqowli lagu dalbo haddaan qowl lagu dalbin ishaaro lagu dalbo istilaaxan amar maaha macnihii amarkaba ha tusise miman mid laga dalbo huwa isagu duunahu ka wax amraya darajahaan ka hooseeya calaa sabiili lwujuub waajibin iyo laasimsiini si ay ku jirtana loo dalbo isticlaa uu la socdo wasiiqatu siiqada addaalatu ee tusinaysa calayhi amarka ifcal siiqatu ifcal wey kulu maa dalla calaa alab lficl wa hiya siiqatu ifcal ama siiqatu lamarku cinda alilaaqi ilaaq agtii iyo watajarudi madhnaansho agtii can ilqariinati ay ka madhan tahay tuxmal waa la xambaari calayhi waajibin baa lagu xambaari waajibina tusinaysaa lagu xambaari ilaa maa siiqadii mooyaane dalla uu tusiye addaliilu daliil calى ana almuraada minhu waxaa looga jeedaa nadbu sunayn inuu yahay qariina la socota tusinaysa in nadbi looga jeedo sida saluu qabla lmaqrib saluu qabla lmaqrib saluu qabla lmaqrib liman shaa aw ilibaaxatu in looga jeedo sida fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah fayuxmalu waa la xambaari bimacnaa waa la fasiri calayhi madkuurka kaa la sheegay oo ah nadbiga ama ibaaxada qariinadu ay tusisay ayaa lagu fasiri doonaa min masaa'il amr masaa-ishii amarka wax ka mid alan kaga hadlayaa walaa yaqtadii keensan maaya buu ihi alamru amarku atakraara ku celcelin cala asaxiixi madhabka saxdaa marka wax lagu dhiso cala alqowli saxiix ilaa idaa dalla inuu tusiyo mooyaane addaliilu daliilkii calaa qasdi takraar ku celcelin ficilkaa layska dalbay lagu celceliyo in loo qasdiyey walaa yaqtadii keensanna maayo amarku alfawra keensan maayo in si deg dega laysaga rabo walamru amarka biiijaadi lficli ficilka jirsiintiisa iyo samayntiisa la amray amrun waa amar bihi ficilkaa lays amray wa amrun weeye bimaa shay lays amray laa yatim aanu dhamaystirmay alficlu ficilki ilaa bihi ilaa bificli samayntiisa meele si kale aanu ku dhamaystirmayn kalamri sida amarka bisalaati salaada lays amray waa amrun amar amarkaasoo biahaarati lays amray ahaaradii almuadiyati gaadhsiinaysay qofka ilayha salaada wa idaa fucila marka la sameeyo ee almaamuura bihi kii lays amray kharaja waa baxaya almaamuuru kii la amray can ilcuhdati takliifki uu ka baxayaa mukalaf kuma aha markuu sameeyo dabadeed intaanu samaynayunbuu mukalaf ku ahaa halkan masaa-ishii amarka kuwa ka mid a ayuu kaga hadlay masalada koowaad waa masalada ku saabsan hal ilamru yaqtadii atakraar amarku miyuu keensanayaa waxaa lays amray ku celcelintiisa atakraar haddaba maxaa looga jeeda almuraadu btakraar waa istiicaabu jamiici zamaan bilficl almaamuur bihi istiicaabu jamiici zamaan bilficl maamuur bihi waa qofku waktigiisa oo dhan in uu ficilkii lays amray wada sameeyo wakti aanu ficilkaa sameynayniba aanu jirinba yacanaa ficilkii la amray inuu sameeyo markuu dhameeyo haddana uu sameeyo haddana uu sameeyo haddana uu sameeyo haddana uu sameeyo haddana uu sameeyo haddana uu sameeyo ilaa waktigiisoo dhan ba ficilkii la amray uu ku qaato bimacnaa an yuuqica almukalifu alficla kulamaa faraqa minhu takraarku waa ka mar kastuu ficilkii dhameeyo haddana inuu samayntiisi bilaabo takraarku waa sidaas haddaba waa masale la ysku khilaafay siduu inoo ishaaraday markuu yihi cala asaxiixi haddaba amarkii tafsiil baa gelaya oo si aynu maxalu nisaac aynu fahamno waxaanu leenahay amarku waa anwaac annooc lawal maa quyida bma yufiid alwaxda an yuqayada aw ma quyida bima yufiidu cadama iraada takraar in lagu qaydo wax tusinaya inaan kusoo celcelintiisa loo jeedin mar kastoo la dhameeya in la bilaaba aan loo jeedin aw ma kaanat macahu qariina tadulu calaa cadami qasdi takraar waa amar ay la socoto qariino tusinaysa inaan ku celcelintiisa loo qasdiyin oon la doonayn ku celcelintiisa fahada yuxmal calaa ma dalat caleyhi alqariina waxay qariina tusisay baa lagu xambaarayaa walaa yaqtadi takraar ku celcelinna keensan maayo amarkaas sida alamru bilxaj walilahi cala annaasi xiju lbeyt man istataaca ilayhi sabiila de haddaynu dhaahno amarku takraar buu keensanayaa de waxay noqon lahayd qofku mar kastoo dee xajka uu dhameeyo haddana inuu xajiyo haddana xajiyo haddana u xajiyo mar hadday istiaacadii ay jirto lakiin rasuulkaa la weydiiye lagu yihaha fi kulli caamin ya rasuul allah sanad kasta maynu xajina rasuulka ilaahay marka rasuulku alayhi salaatu salaam muxuu ku jawaabay in fi lcumri mara qofka laga laga rabo waa qariinataas xadiidkaasa qariino tusinaya amarkan inaan takraar looga jeedin sanad walba qofkii inuu xajiyo fi lcumri mara un laga rabo annowcu athaani waa ma kaanat macahu qariina tadulu ala ana cala anahu qusida takraar cala ana almuraada bihi takraar waa mid ay la socoto qariino tusinaysa in lagu celceliyo in la doonayo jumhuur lculamaa waxay yidhaahdeen yuxmal calaa maa dalat caleyhi alqariina mar hadday qariino la socoto tusinaysa in lagu celceliyo in la doonayo waxaa lagu xambaari waxa qarinu tusisay oo fa yaqtadii takraar ku celcelin buu keensanaya waana sida musanifku uu rajaxay waana sida jumhuur culamaa ay ku tegeen qarinadu sifay noqon kartaa ama shardi bay noqon kartaa wain kuntum junuban fataharuu marka tahaaradii mar kastoo janaaba ay dhacdo waa lagu soo celinaya wasaariqu wasaariqatu faqtacu aydiyahu mar kastuu waxado shuruudii qacigana la helo waa la jaraya kulama xasalat sariqa wajaba alqacu laakiin waa haddii shardigiiyo sifadu ay cillo yihiin cilla haabita lilxukm hadday yihiin haddii shardigan iyo sifadan amarka la raaciyey aanay cillo ahayn takraar ma faa'iideynayo qariino takraar faa'iideynaysa noqon maayaan in jaa zaydun si hadduu yimaado faacطihi dirhaman dirham c maa macnaheedu mar kastoo uu yimaado in aad dirham siinayso oo hada laa yatakarara bitakaruri majii'ihi waayo cila haabita ma aha majiigiisu a cilada wax loo siinayaa ma aha imaanshaha un النوع الثالث هو الأمر المطلق الذي لم يقيد بما يفيد التكرار ولا بما يفيد الوحدة وأمر مجردة ومطلقة لما راعين قرينة سنيسة إن كعلنتي سلوتشي هي قرينة سنيسة إن هالمر إلا السمية الربو وهذا هو محل الخلاف الشديد كان سنوا كاد كان يسوق خلافي مركب مصنفكم حلو ولا يقتضي التكرار على الصحيح waa kaa mulaqee mujaradka qariina aan la socon takraar keensan maaya buu leeyi muxuu keensanayaa hal mar mar hadduu qofku sameeyo faqad beriat dimatuhu amarkaa dumadiisu beri bay ka noqotay ibnu samcaanina wuxuu dhaha alamru laa yufiidu takraar calaa qowli akar asxaabina akaru asxaabi shaaficiya siay ku tegeen takraar ma faa'iideeyo waana mansuusu shaafici fi risaala imaam shaafici waa fi risaala saa ku uli وكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما يقع عليه اسم الغسل فاغسلوا وجوهكم مركز طوب ميدان هدنا ميرس ديو بلابا هدنا ديو بلابا ميرس تاسو وضع معنى دو ما هقول انت وغير مقعاس وكل عيواد ان وجهي لما يرو ايو واجبك كو قد مياه انت وغير ندوين هالمر لما يرو واي اكثر نوع احتمال ان لو تشيدو laakiin marada ayaa daruuri oo laazima sida saxiixaana amarku maro iyo takraar midna tusin maayo wasiiqat lamri laysat mawduuca lidilaalati cala alwaxdati aw lidilaalati cala takraar siiqadan amarka aynu soo dhiganay mid u degsan maaha inay tusiso in hal marun ficilkaa la rabo mid u degsanna maaha in lagu celceliyo in la rabo ee alabu lficli inay tusiso alabliijaad ayay u degsantah اللغة العربية مركا لا يقول لكن المرة لازمة له المرة وهلك مرة وانت اوي يريد موقت مركا وحي لا امري هدان هل مرنا للسمين ها آه. امر كمية لوها قانسن مركا حتى مرة تصين معي لكن مرة لازمة له لازم بوتي امر كو قانسن كيسي بي لازم طيب isxaaq isfaraayini oo kale isaga wuxu uhi takraar buu faa'iideynaya qolooyin kale waxay idhahdeen takraar ma faa'iideeyo xataa mana ixtimaalo sida saxiixiina waxay tahay ana alamra laa yadulu cala alwaxdati walaa cala atakraari biwadcihi marka luqa ahaan siduu u degsanya la eego hal marna ku tusin maayo takraarna ku tusin maayo wa inamaa yadulu calaa طلب إيجاد الفعل والمرة لازمة لذلك فعل كاينة ترسيسي لقى ضلب مكتسن يا مركو هل مرينا تصميسانا تادي لازم بوطي فعل كي لقى ضلب دي ما تصمينا دارة وقيران هل مر ليمن لهذا بشافعي لي هاي أقل ما يقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر آه. إن كبدا له احتمالها دي قرينة تسمى لقو حنباري ابن القيم لو حرى والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشرع للتكرار مسلك له يسقو فايدي وأمر أوامر تقصى أرورتا في خطاب الشرع في النصوص الشرعية أمر كل قاعة وحلي يانو إن تصن تكرار بوضعه اللغوي iyo fawriye toona laakiin awaamirta ku soo aroorta fi nusuus اlwaxyi waa litikraar buuri saasaa looga barta laakiin takraarka maxaa looga jeedaa ma mar kasta oo la sameeyo in lagu celiyo la takraarka waxaa looga jeedaa calaa wajhin mumkinin walaa yatacaaradu maca ficl awaamir اlأkhra sida qofka u suurtowda inuu ugu celceliyo ee awaamirtii kalena aan ka hor imanayn haddaynu dhaahno alamru bilwudu takraar buu faa'iideynaya oo qofku waktigiisa oo dhan maalintuu mukalaf noqday ilaa maruu ka dhimani weyse un ha wado markuu dhammeeyaba dib ha u bilaabo deetaa noloshiisa o dhan baa cadilmaysa goormuu wax cunayaa goormuu wax cabbayaa goormuu mucaamalaad kala samaynayaa goormuu seexanayaa waxaa kaloo ka dhalanaya awaamirtii kale inay tacaarudaan sooma hadduu weyse waktiga oo dhan ku dhameeyo noloshiisa o dhan goormuu tukanayaa goor waa sida mumkinka ay ku tahay haddii shareecadu takraarka qeyd u samaysana sida dee soomka rabadaan oo dee sanadkiiba mar oo la rabo takraarkiisu qaabkaa u dhacaya qaabkaasaa loo raacaya waaya walaa yaqtadi lfawr buu yidhi ilaa idaa dalla daliilu calaa qasdi takraar waati waa kii qariinadu la socotay kaas hadday la socoto qariino tusinaysa in ku celcelintiisa la rabo dee waa lagu celcelin ee ka khilaafku ku jira waa alamru e almulaq kaa kale laftiisa khilaafu ku jira ka qariinadu la socoto tusinaysa in takraar loo jeedo xanafiyadiibaa khilaafay lakiin jumhuurculama waxay ku tageen inuu takraar faaiideynayo walaa yaqtadi fawr buu yidhi wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina maxamedi cala alihi waasxaabihi ajmaciin